waxaa saraakuca xoogan laga dareemayaa qiimaha la iibiyo caanaha geela suuqyada magaalada jowhar qiimaha caanaha ayaa ku yimid isbeddel xoogan waxaana ganacsatada ay u aaneeyeen sababo la xiriira dalabka caanaha oo batay bilashada bisha barakeysan ee ramadaan oo ay ka dhiman tahay maalmo qura iyo xilliga lagu jiro oo ah xilli jiilaal ah waxaa qaali ka dhigay in lagu duceysayo caanaha macnoo bishii barakeysna wax lalabaxayo la joogo iyo in laasqarasbixihayo dadka soonqaad loo diyaargaroobohayo iyo inay caanaha yaraadeen oo xoolaha cooska ka yaraaday intaasaa iskaashata tomay todobo tomay lix intaasay u dhexeeyaan caanaha say u yaraadeen waxaa waaye qoraxeedku waa dheeraada macnaha ewel jarjar wax yaraa coos ahaa la heestay qoraxeedkii oo dheeraada qoraxdii soo badato oon gurigu yaraaday iyo caanihii oo lagu duceysahayo oo la gadahayo oo dadka rabitaankiisa uu badan yahay saasay u yaraadeen hadda maalinta ani laba jiirikaana lay keeni jiray hadda hal jiirikaana lay keenaa kor allay ka yaraadeenba jiirikaanka waxaan ku gataa afar boqol markii ani layga sii gadaana shan boqolaan gadaa oo xoosha markaa aniga qaadaana afar boqolaan ku qaataa oo herbaadiyahan kasoo layga keenayo akaas xaaladdu saas waa caaga saddexlaha waxaan gadnaa saddex doolari bar maca laftiisa haddii qofkan saddexla wadan afar doolaran ka siinaa qofkii saddexlaha wadatane waxaan ka siinaa saddex bar shan liitarka waxaan ka siinaa boqolo konton oo xoosha amba lix doolar shanlaha toban burtooy koombada tumin iyo lix kuna gido waayo hadda aan dhaliyo waayo tumay lix tumay todobay u dhexaysaa
laakiin hadda may afar doolar waa macalle caanihiisa iyo kiyaaba qaale iyo kiyaaba tagay wakti ugu xumaal taagan yahay qaaliga waxaa keenay bishii ugu xumeeda oo raxeedki oo ugu dabeela joogaa waxaas cunuu malageela waa lagu duceysto hayaa waxaa jira duco duco shucbaana la dhahaa bishaan asagoo caani yaray dadkiioo danayskiis asbatay
caanaha geela ayaa xilligii hore waxaa magaalada keeni jiray dhabarkoodana ku soo qaadi jiray dadka xoolo dhaqatada ah gaar ahaan haweenka ama iyaga oo soo raaca ama iyaga oo soo raaci jiray gawaarida ama mootooyinka hase ahaatee xiliyadan dambe waxaa la isticmaalaa in loo soo dhiibo darawallada ku shaqeeya mootooyinka
dadka horti waa soo lugan jireen dusha wax kusoo qaada jireen laakiin hadda waxooda mooto ay soo dhiibinayeen intana qof kale u joogto ay macaamil leeyihiin waa loogadaa waxooda xaggani mataqaanaa qof oo macaamil hadina waxooda ku aaminan ay soo dhiibayiin wixii mataqaanaa magacaa lagu soo kala qoraa qofba waxeeday qaadanay waa saas war muddo adiga lix sano shan sano manaas
sar u kaca qiimaha caanaha geela ayaa imaanaya xilli ay fooda nagu soo hayso bilashada bisha barakaysan ee ramadaan